أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walbahadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuca ugu muhiimsan toddobaadka innaga oo wakhtiyada qaarna soo qabanna mowduuc cilmi ah oo aannu isleennahay bulshada waa uu u faa'iideynaya hadduu ahaan lahaa xagga caafimaadka waxbarashada iyo baraarujinnada guud ee bulshada maanta barnaamijka waxaannu ku gorfayn doonaa dhacdadii ugu weyneyd toddobaadka waa weeraradii iyo sooman iyo beeryabaal ee gobolka hiiraan halkaasoo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaad kaabayay loogana soo furtay gaadiid iyo saanad milatari waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya falanqeeyo dhanka milatariga ah kana tirsanaa ciidankii hore ee soomaaliya waa colonel cabdulqaadir axmed nuur iyo falanqeeye maxamuud ugaas oo u dhuundaloola arrimaha soomaaliya kuna sugan qurbaha dhegaystayaal badan ayaa iyaguna aaraadooda ka soo dhiibtay mowduucan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaannu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida horudhacaba aad ku maqasheen maanta barnaamijka waxa uu diiradda saaraya weeraradii waaweynaa ee ka dhacay yosooman iyo beero yabaal oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba lafagurka mowduuca ka soke waxaan idiin soo qadimaynaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka hadlaya natiijadii dagaalkaas waxaannu ka warbixinaynaa malxamad ka mid ah malaaximta taariikhda jihaadka casrigan ka aloosan dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed waxaa saaka salaadda subax kadib mujaahidiintu weerar ku qaadeen laba xero oo ku taalla duleedka magaalada buula burte kuwaasoo kale ah yosooman iyo beeryabal waxaa ku sugnaa labadaas xero ciidamo murtadiin ah oo isugu jira ashahadala dirirkii dowladda riddada turkigu ay soo tababartay iyo mooryaantii tuugada qowlaysatada ahayd dagaal qaatay muddo hal saac ku dhow waxaa mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan labadaas xero dhimashada horudhaca waa boqol iyo toddobiyo toban murtad wax dhaawac ah oo aan xerada ugu tagnayna ma jiraan waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen sagaal gaari oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman ee dowladda riddada turkiga ah ay siisay waxay mahad dhammaanteed u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala keligiis isagaa ahal u ah in loo mahad celiyo isagaana guusha bixiya isagaana u gargaaray awliyadiisa ducafada ah ee aan lahayn awood aan tiisa ahayn ilaahay isagaanu tala saarannay isagaana nasri iyo gargaar ka sugaynaa waxaa hubaal ah in dhagar walba oo shayddaanka iyo awladiisu soo mareegaan inay daciif tahay fashilna ku dambaynayso inshaa allah waa hagaag waa qayb ka mid ah shirkii jaraa-id ee uu qabtay sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markanna waxaan toos u gelaynaa falanqeynta barnaamijka maxamuud ugaas ayaan ku horeynayaa maxamuud marka hore soo dhowow marka xigta dabcan waad dhageysatay guud ahaan shirka jaraa-id ee shaqale dheere oo aan barnaamijyo hore kusoo gudbinay bal marka hore waxaad qiimeyn guud ku samaysaa adiga oo soo koobaya shirkaasi jaraa-id iyo waxa uu xambaarsanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamaya walaale adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka la socda iyo walaalaha ka qeybgalaya iyo walaalaha kale ee idaacadda alfurqaanba haddii aan su-aasha kusoo dhowaado hadalkii sheikhu uu jeediyey ee munaasabadiisu ahayd dagaaladii ka dhacay ama xaqiiqatan lagu xasuuqay maleeshiyaadkii ololaha shisheeyuhu wado xaabada u ahaa ee labada degaan ee gobolka hiiraan ka tirsan runtii boqol iyo wamaazaada ku waayey runtii hadal guud ahaantii qayimo buu ahaa waktiga dartiis waxaan jeclahay laba qodob hadduu alla idmo inaan kusoo koobo qodobka koowaad waxa weeye fariinta uu xambaarsanaa oo runtii fariin dhabarjab ku noqotay oo ay ku hungoobeen oo harqaare badan ay kala kulmeen kooxdii barnaamijkaas waday oo ololahaas iyo gaaladii waday kabaqaadka u ahayd oo dabadhilifyada ahayd oo soomaalida ahayd oo maamuladan dabadhilifka madaxda ka ahayd ama xubnaha ka ahayd ay beryahan isku wareysanayeen oo ahayd in sheikhu uu ku dhintay sida ay sheegayeen dagaalkii ka dhacay meesha la yiraahdo ceel qooxle oo si kii shala la mid a ay maaragtay xubno muhiima iyo tiro badan oo askartoodiiba ay ku waayeen fariinta horta sheikha hadalkiisu marka uu gudbinayay oo ugu muhiimsan waxay ahayd dhabarjab ay kala kulmayeen iyo fadeexad iyo wejigabax iyo naxdin uu u xambaarsanaa hadalka shiikhu oo ah wixii ay tamaninayeen oo naftooda iyo dadka shacabka oo muslimiinta oo soomaaliyeedba ay ugu been haawisayeen inay maaragtay dhalanteed iyo riyo iyo khiyaali iyo wax naftooda khabiisadaa oo ay jeclaatay un ay ahayd fariinta ugu muhiimsan oo xaqiiqatan anigu maaragtay aan aadka u jeclaystay aanan ku farxay markaan arkay falcelintii ay ka bixiyeenna taasay ahayd qodobka labaad oo qodobada ama waxyaabaha muhiimka ah ku jiray kelmaddaas aan kala soo dhex bixi karo wakhtiga dartiis wuxuu yahay fariinta sheikhu u diray khaasatan ciyaalka iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee soddonkii sane ee u dambeysay xaabada u ahaa dagaalada saliibiyiinta waddankan kusoo duulay ay ka horinayaan gobollada kala duwan ee waddanka ee ay shareecada iyo diinta islaamka iyo ummaddan iyo danaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo waxay aaminsan tahay ay kula dagaalamayaan su-aasha uu sheikhu weydiiyey dadka noocaas oo safkaas ku jira oo hawshaas haya oo dagaalada maaragtay lagu qaadayo iyo qaraxyada iyo beegsiga maaragtay ku wajahan nidaamkaas iswatiya kooxdaas iswadata dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarayso su-aashii oo weydiiyey oo ahayd adinka iyo etoobiya iyo maraykan iyo uganda iyo gaalgaaldhalay oo dhan maxaa isku safka idinka dhigay runtii su-aashaasa waxay u baahan tahay in keliya mooryaantaas maahane soomaalidoo dhan xilligan ay isweydiiso khaasatan inta safka cadowga ku jirta inay isweydiiso waxyaabaha ay naftooda ugu sheekeeyaan midkii ay askaraynayaanna ay ugu sheekeeyaan ruuxii ay taageero afka baarkiisa marka ugu yaraato ay weydiisanayaanna ay ugu sheekeeyaanba waxaa ka mid a inay dantii soomaaliyeed mustaqbalkii soomaaliyeed maxaan ku idhaahdaa nabad horumarkii waddankan in dadku nolol helaan ay ka shaqaynayaan waxaa marka su-aasha meeshaas ka dhalanaysa ay tahay haddii ay saa sheegashadaasu dhab tahay oo waxa aad sheeganaysaa ay run yihiin oo ficlan aad nin sidaa u fakaraya tahay sideebay suurtogal ku tahay nin kasta oo soomaaliya godob ka galay iyo mujtamacan iyo mabaadi'diisa godob ka galay oo necbaa oo la ogaa oo lagu yaqaanay oo ku suntanaa nacaybka noocaasa inaad dhufays kula jirto oo mar laba mitir meel u jirta aad ku meeshu ku nafbaxay aad ku nafbaxayso oo markuu saddex ka dhaawacmato ay shan kaa dhaawacmayso sideebay suurtagal ku noqota caqliga taa ogolaanaya muxuu yahay diinta arrintaas sheegaysaa maxay tahay maxaa tabriirahoo loo hayaa maraykan oo la yaqaano cadaawadda uu muslimiin iyo islaam u hayo oo waxa uu caalamul islaam ka geysta la yaqaano maxaa idinku safka ku dhigay oo idiin tababarhaya oo lacagta idinkugu bixinaya haddaad dan soomaaliyeed iyo mujtamac muslima mustaqbalkiisa aad hagaajinaysaan xaqiiqatan waa jawaab hadday soomaalidu hesho waxa meesha yaalla iyo waaqicaan foosha xun iyo dagaalkan iyo maaragtay wareerka jira xilligan iyo tiha ummaddu ku sugan tahay een maaragtay wax badan ee ka tari lahayd oo xal looga looga gaari lahaa marka lasoo koobo marka hadalkaasi marka koowaad wuxuu ahaa hadal wadnaqabadh iyo huq ku ah shisheeye kalkaalkii iyo dabadhilifkii soomaaliyeed meel kastuu joogayba marka labaad wuxuu ahaa garnaqsi iyo xujuko oogid iyo maaragtay arrin qof kasta oo fakaraya marna fadeexad ku ah oo safkaas ku jira marna maaragtay wax uu ka fakaro iyo arrin uu shaqo guri ka dhigto een hortiisa dhigaysay waa tahay waan kuu soo laabanayaa aan soo geliyo ee colonel cabdulqaadir axmed nuur cornele ee bal marka hore dhankaaga waxaad milatari ahaan u qiimeysaa ee dagaaladaasi ka dhacay beeryabaal iyo iyo soman bismillahi alxamdulilah ni horta kolley barnaamijka waan la socda maalmahan aniga idaacaddan ka dhegeysanayay waxaan oo hadda ka socda laleeyahay waxaa jira qabaa'iladii dagaalka la gelinayo horta taas marka ugu horeyso waan ka digayaa oo anigu dagaalka macnaha ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan intaba markii aan ka qiimeeyo waxa waaye in dad shacaba dagaal la geliyo oo burmageyda ah adduunka waa ka mamnuuc ama la dilo midda labaad meeshaas iyada ah oo hadda laga dagaalamayo oo la sheegahayo waxa weeye dagaalka sidiisu waa waxa uu leeyahay qaacidooyin buu leeyahay nimankan dawladaha sheeganaya oo adduunka ka socda oo wax duqeynaya oo awalan ka caawinaynaa le adduunka waxa waxaa xaqiiqa oo la ogaaday tijaabo laga qaaday in aan duqeyn iyo wax hawada laga garaacay waxba lagu qabsan diyaarado wax ma qabtaan taangiyo wax ma qabtaan ateleri wax ma qabto waxaa loo yidhahdaa taakulayn baa la dhahaa ama logistico ayaa la yidhaahdaa si inaysan macno lahayn waxaa kutusayso corneylka wato taangiyada ama ama ateleriga wato ama diyaaradaha wato waxaa amarka siiya oo hagayo saddexalislaha afentariga oo dhulka joogo amarka qaadanaya corneylka dhanaa oo academiga ahaa oo intaasoo qalaba watay oo taangiyada watay oo ateleriga watay oo diyaaradaha hogaaminaya saddexalislaha wuxuu leeyahay meeshaas iga rid halkaasaa culis ka jiraa ka rid halkaa ka daa ninkaas saddexalislaha dhulka joogo waa amarka qaadanaya marka inaysan macno lahayn waxaan cirka laga tuurahayo iyo waxaan maaragtay waaweyn oo la garaacahayo ayaa halkaa ka qaadanaysaa mar haddii ninkii dhanaayo corneylka ahayo academiga ahayo diyaaradaha watay iyo kii taangiyada watay kii adaladiga watay taclifiya afantariga uu amarka qaadanayo isagoo hogaaminayo waxaana samee waxaana hasameyn uu leeyahay inaysan macno badan lahayn taasaa ku tusayso sidaa darteed alaabtan la wato oo diyaaradahan iyo qalabkan iyo waxaan taakuleynta galan mogid dhul ma qabtaan dhulka waxaa qabto ciidan afantari ah oo ciidanka lugta la dhaho ayaa dhulka qabsada haddii ciidankaas marka waxba maarata ciidankooda taraynin waxba dadkan calooshooda shaqeysayaasha ay wataan waxba ma qabanayaan dadkan shacabka ayay halaagin oo dagaalka iyo gelin taasaan horta anigu uga digayaa waxaa kale way dhacdaa markii laga hadlayo jabhadaha iyo dawladaha xero dhan oo ay degan tahay guuto ayaa waxaa laga yaabaa xiliyada qaarkood haddii lagu aadiyo in soddon nin ayba qabsadaan xerada dhan ay gaayidka iyo alaabta ka qaataan waxaa laga yaabaa hal kooxa waa soddon nin kooxdu inayba xerada dhan qabsadaan gaayidka dhanna soo wataan waayo ninkaan isagoo iska hurdo oo aan waardiyahaynin oo xaraasa ku kala gelin oo iska jiifo oo macaawis qabo hadday xabad ku bilaabato weliba taliska ka bilaabato banaanka inay kasoo bilaaban nin weliba naftiisu la cararaya maogi nin dagaalamaya ma jiro marka waa suurtagal in waxa laba haystaan oo saanad iyo qalab xerada si fudud loogala wareego sahankuna uu maaragtay si xaqiiqa wax usoo sheego waa tahay inta aanan siin maxamuud ugaas waxaa jira dhegaystayaal badan oo aaraa kasoo dhiibtay mowduuca bal qaar ka mid a aan haatan ee soo gudbiyo walaal horta aniga haddaan aragtiyada ka dhiibto waxaa ka socdo gobolka hiiraan gobolka hiiraan horta hardan baa ka socdo dagaal baa ka socdo aragtiyadan haddaan kula wadaago waxay tahay oo un laba aayadood oo fii kitaabillaahi ku jirto unbaan aniga aaminsanahay labadaas aayadoodna waa xaqiiq de ilaahay warkiisana waa dhab yaboohiisana waa mid dhacahaya hal aayad oo fii suurati alqamar ku jirta iyo aayad suurata ali cimraan ku jirta labada aayadood intaan yaqiinsanahay war walbo oo la qadqaado aniga ma aaminsan labadaas aayadood unbaa hirgeli doono waana xaqiiq aayadda koowaad fii suurati alqamar ilaahay leeyahay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waxaan isbahaysiyo cadaan iyo madow iyo mooryaan iyo waxaan kulli isku dardaraba waxay soo kordhaan lama arka ilaahay wuxuu sheegay inay waxaas dhabarka jeedin doonaan gaalada soo fangaraynaysana ilaahay wuu ka hadlay suurata ali cimraan wuxuu yidhi qul liladiina kafaruu satuqlabuun gaaloy waxaad u sheegtaa mel waa laydin jebin doonaa laydinka adkaan doonaa marka anoo labadaas aayadood ay qalbigay ku jiraan wax idaacad laga sheegay iyo qabiilaa la kiciye iyo mataqaanaa gaashaanbuuraa kacday iyo waxaas dhanba waxba iguma socdaan warkooda dagaalka saad ogtihiinba waxaa wado ninkan hadda wadanka madaxda ka noqday ee xasan dhiiqoo loo bixiyay madax xasan guuguurta xasan qoslay bakti u sujuudo asaga iyo kuwii ka horreeyba waxay qiraan oo mar walba me ay fagaaraha ka sheegaan meediyaha ka sheegaan in shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad joogaba inay u xukun tagaan maxkamadaha xarakada cadaaladna ay ka jirto markaas maxaa kaaga cad inaysan ayaga meesha laba qofood ee agtooda isku dharbaaxdo xataa ayna kala saari karinba iska dhaaf dhul iyo boosas iyo dhiig la isku qabsadee waxay qiraan inay maxkamadaha xarakada cadaalad jirto mar walbana way ku colcoliyaan xildhibaankaa sheega wasiirkaa sheega marmar waxayba iska soo jarahayaanba ninkii mar dambe u xukun tago xarakada waaba tilaabo sharcanba ka qaadaynaaba asaga le afkiisa isku fashilan horta waxaasoo kale inay ka sheegaan mediamaha waxay qirahayaan ay caalamka u sheegahayaan inayna wadankan ummadan soomaaliyeed maamuli karin cadaaladna ay haynin waayo shacabka adiga kugu hoosnaaleeba hadduu intuu maamulkaada fiiriyo ka dhaqaaqo maamul kaloo kaasoo horjeedo uu cadaalad u raadsaday taas waxay caddaynaysaa inaad fashilan tahay waxaan kaloon la yaabanahay ayagoo saas u qirahayay in dadka ay la dagaalamahayaan ay cadaalad tahayaan shacabkiina ay qirahayaan ayagana ku kalsooyihin maxkamadaha xarakada bay haddana waxay leeyihiin dadkii cadaaladaas hayay shacabka ay ku kalsooneen cadaaladooda ayagana ay u qiraan bay leeyihin haddana waa waa baabi-inaynaa iyo waa majuujinaynaa iyo waa tirtiraynaa intaan ka bixinaynaa waa hadalle isburinhaya markaad u fiirisa hadaladooda iyo waxooda iyo wax soconahaya ma ahan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada idaacadda alfurqaan waa mahadsantihiin ilaahay baa mahadi u sugnaatay suma mujaahidiinta shabaabulmujaahidiin ilaahay gacantooda ha sarraysiiyo xanuun badan bay naga fujiyeen ilaahay subxaana watacaala ha hala jiro raaya towxiidka kor ha ahaato ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa afhayeenkii xarakada shabaab mujaahidiin oo soo hadlay xanuun baa nugu dheganaa waan dilnay bay nugu baabi'iyeen waxaa meesha ka cadaanaysa maxaan ku dhahay waxtarxumadooda iyo sirdoon la-aantooda inay dhahaan waa la dilay waa lasoo duugay haddana uu dhexdooda kasoo hadlo laba dharbaaxo kulkulul baa ku dhacday ilaahay subxaana watacaala ha u siyaadiyo ilaahay ha u siyaadiyo inta dambena dadka soomaaliyeed oo qabaa-ilada shacabka waxaan ugu baaqi lahaa ama u sheegi lahaa inay ilaahay diintiisa garab istaagaan waxaan dawaaqiida qurunkaana ay ka haraan waxba u tari maayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waa dhegeyste ka mid a dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan gaar ahaan mareegaha internetka ayaa idaacadda kala socdaa Een, haddii aan fikirkii ka dhiibto dagaalkii iyo kelmaddii xashiiqa shacal dheere allah ha xifdiyo oo uu soo jeediyey waxaa weeyaan dagaalku horta waa dagaal u dhexeeyey eh, xaqa iyo baadilka ilaahi subxaana watacaala waxaa weeyaan baa nasri iyo guul siiyey muslimiinta mujaahidiinta waxaan leeyahay jazakum allahu cana wa cana almuslimiina khayra بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته weerarkii ka dhacay iiraan buu la birday meesha ku dhow yaa sooman iyo beero yabaal wuxuu ahay mid lagu farxo islaamka guulsooyatay waana darbatun waqacad mowqicahaa dhifasho meeshii loo rabay ku dhacdo waaye ilaahay subxaanahu watacaala intii ka shaqaysa khayr allah siiyo waxa waaye cadowga jabkiis marka waa alxamdu lilaahi waaye kuwa badan oo kalena waa rajaynaynaaho intaasoo kale ku dhici doonta insha allahu tacaala waa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay bahda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaygu waa abu shucayb oo ku sugan gobolka shabeellada dhexe walaal haddii aan ka dhiibto fikradeyda iyo sooman iyo beero yabaal ay ku lahaayeen nimankan murtadiinta ah saddex xero oo saddexda xerona cagta la mariyey wixii yaalana ay mujaahidiinta qaateen wallaahi aad ayaan ugu faraxsanahay kolley een, weeraro kuwan kasii horreeyana oo saasoo kaleeto cagta loogu mariyay murtadiinta laguna xasuuqay kulley sidaasoo kalena waa ugu faraxsanahay waan ku farxay tabartoodii waxay noqotay inay been sheegaan baraha bulshada ay been ku faafiyaan kolley dadka muslimiinta ahne waxaan u sheegayaa nimanka murtadiinta ah waa niman ilaahay diintiisa la dagaalsan kitaabka qur-aanka kariimka ay dagaal kula jiraan kolley dadka muslimiinta inay iloobeen qaarkood aa laga yaabaa ninka lewi waa xasuustaa waan qalbigeena kama go-in mana ka go-i doonto waxaa waaye wixii ay ku sameeyeen kitaabka qur-aanka dharkeenley masaajid ku yaal magaalada muqdisho ay gale intay galeen ay ku is istaageen ayay musqusha ku rideen oo lagu arkay een, musqusha ee, meesha lagu saxaroodo kitaabka qur-aanka oo ku jiro aa la- aa la arkay waxaan waxaa sameeyey nimanka murtadiinta waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran waa salaame fikirkii hadda ka qayb qaato in dagaalkii mujaahidiinta in shalay subaxdii ay ku qaadeen xerada weyn ee sooman iyo xerada kale halkaas oo fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada maleeshiyaadka ridada soomaaliya ee gorogor iyo maleeshiyaadka macawisley halkaas oo khasaare lixaale lagu gaarsiiyey cadowga walaahi aad baan ugu faraxay marka fariintaas ay soo gaartay iyo bishaaraadkaas mujaahidiintan markasta waxaa leeyahay cadowina cagta hoosteeda markastana guusha idinka ayaa iskale rabbigiina ha idin garab galo cadowgiina jab iyo hasimo ayaa u rajeynaya meel kastuu joogo allana waxaa ka baryaa mujaahidiinta micigood inuu ahaado midda kale xal waxaa soo baxday fariin ama hadal ama kelimad uu jeedinayay af hayeenkeena sheekheena aan jecelnahay oo waalidkeena sheekh cali dheere waxaa leeyahay cadowga u noolo maalmahanba cadow waxay wadeen hadar oo been aheyd oo ah sheekh cali dheere waa dilnay iyo marka maasha allah xale maadaama kelmad uu soo jeediyay sheekheena aad ayaan ugu faraxay markaa maqlay aan soo hadlaya oo cadowgiisna jawaab adag iyo dagaalka uu ka sheekeynayay marka maasha allah cadow waxaa leeyahay markastaba jabka iyo hasiimada ininka ayaa iska leh mujaahidiintana nasriga iyo guusha ayagaa u rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idinku hambalyeynayaa guusha allah subxaana watacaala fadligiisa ilaahayna gaadhsiiyey uu jihaadka idinku garab istaagay waxaanan idin leeyahay insha allahu tacaala hawsha wada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa abu caayisha waxaan ku noolahay meel soomaaliya ka baxsan marka hore waan salaamayaa walaalaha idaacadda alfurqaan sidoo kale waxaan salaamayaa maaragtay dhegeystayaasha sharafta badan ee ku xiran idaacadda alfurqaan markow haddii aan ka dhiibto maaragtay aragtidayda arrimahaas ka dhacay labadaas meelood waxaan leeyahay marka hore waxaa beentoobay jamacii isbahaysigii hadafkoodii ujeedkoodii ahaa in ay baabi'iyaan ku dhaqanka shareecada rabbulcaalamiin iyo dadkeeda qad khaabuu wakhasiruu wakhasi'uu tan labaad sheekh cali hadalkiisa wuxuu niyad jab iyo jab iyo geeri maanta u taallaa kuwii maalinkii lasoo sheegay farxay oo ma aragtay aan ay ka mid yihiin kuwa hadda aan sheegayo markii hore wariyayaal caadi iska dhigayay laakiin balaayadii qalbiga ugu qarsooneed bannaanka usoo bixiyey iyaga marka maanta tacsiya u taalla maadaama ay maaragtay aada u bayraqeen oo aada maaragtay ay ay farxad muujiyeen oo aada u boodboodeen maanta tacsiya u taalla waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha oo araadooda kasoo dhiibanayay mowduuca dhegeystayaal kale ayaan goordhow soo gudbin doonaa iyo aragtidooda maxamuud ugaas waxaa jiray inkastoo dowladda federaalka subaxii hore markii uu dhacayay dagaalkii iyo sooman iyo beeryabaal ay warar aan waxba ka jirin soo daabaceen haddana waxaa hadalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab barbar socday cabdulaahi goodax barre oo ka mid ahaa horkuutiyaashii dagaaladaasi kaasoo qiray wixii meesha ka dhacay maxaad ka odhanaysaa oo kaaga ifay warkii goodax goodax barre hadalkiisa marka lasoo koobo waxaan leeyahay ama aan dhihi karaa waa beenlow run sheegay oo macnaheedu yahay wuxuu qiray oo keliya hadalkiisu iyo inuu hadlaa xilligaasu ay ka dhignayd qiritaan jabkii macawisleydii iyo mooryaantii ay maaragtay u soo been haawiseen meeshaas ku qabsaday oo ay xoogaaga dhaqaalaha asyaadooda xalano fadhida uga qaateen jabkii gaaray dhimashadii gaartay iyo maaragtay natiijo xumada kala soo dariistay ololihii iyo maaragtay duulaankii ay wadeen buu horta qiray wuxuu sheegay in loo maaragtay la qalday taageero aan jirin la tusay huuhaa iyo maaragtay tanagyo cidlo ah oo loo garaacay ay run moodeen xaqiiqo kharaarna ay soo taabteen miraheedii ay gurteen ilaa haddana cid maaragtay wax taageero ah u muujisay aysan jirinin wuxuu sheegay inuu tuhunsan yahay kooxdii maaragtay isku ologa ay ahaayeen isku tiimka ay ahaayeen oo dowladda iyo nidaamka iyo maaragtay maamuladaas dabadhilifka ay ka wada tirsanaayeen oo asagu ama wasiirka u ahaa ama xildhibaanka u ahaa ama siyaasiga u ahaa inuu tuhunsan yahay oo uusan ku kalsoonayn oo uu ka aamin baxay buu sheegay wuxuu dabadhilifka la midka ah ama kasii xun ee cali jayta lagu magacaabo kula tiliyey inuu tilaabooyinka uu qaadayo iyo dagaalkaas uu ka fiirsado oo uu laba tilaabo dib u qaado oo uu miyirsado inta aan xabadi madaxiisa ka dusin dabcan hadalkaas waa xadfanaa oo hadal laga fahmayey kelmad xadfan bay ahayd oo laga fahmayey hadalkiisa inta aan madaxiisa tareesa ka dusin inuu barnaamijkan ka fiirsado laba tilaabo dib u qaado waxa la gudboonna uu maaragtay uu garowsado marka waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan oo barnaamijkaas uu ka turjumayaa oo ka dhigan yahay soo bandhigidda mid ka mid a calaamadihii lagu yaqaanay oo caanka ku ahaayeen oo ah kalsooni darro dhexdooda ah ishaaraamid iyo is-eedayn dhexdooda ah kala aaminbax joogto ah oo maalin kasta markii xaqiiqo yar iyo waaqac maaragtay xogaa qallafsani uu yimaado intii isugu dhowaa ay ku kala aamin baxayso wax qorsho ah inuusan meesha ka jirin oo lagu socday oo lagu midaysnaa buu maaragtay hadalkaasu uu tusaale ka yahay sidii marar badan iyo meel kasta iyo mar kastaba ay maaragtay ka muuqan jirtay oo ay caanka ku ahaayeen xaqiiqatan wuxuu muujiyey habqankii ay kooxdani caanka ku ahayd iyo sidii ay u kala daadsanayd iyo nasiib darradii maaragtay haysatay maamul la'aan iyo sidii maaragtay ay u yihiin oo ay ugu sintan yihiin in koox ilaahay barnaamijkeeda kala tuurayo oo sidaa darteed laba xarig aysa isugu xirmeen ay u yihiin wuxuu sidoo kale hadalkiisaasu beeninaya jawaabaha qaar ka midoo ay ka bixiyeen dagaaladii meeshaas ka dhacay oo sambaloolshe iyo cali jayto iyo ashkhaasta la midka ah ay maaragtay guulaha ka sheeganayeen oo ay sawirada soo gelayeen oo xaladii lasoo dhaafay aan arkaya ayagoo leh waxbaan gurmad helnay oo taageeraan haysanaayo oo meel baan haysanaa oo maaragtay guulo aan jirin oo wahmiya xaqiiqatan sheeganaya hadalka ninkaas uu jeediyey hadalladaas buu beeninayey xaqiiqo ay qarinayaan oo daboolayaan oo maaragtay sacaba ku dadayaan yuu maaragtay runtii ka turjumayey oo muujinayey ama uu iska qiranayeyba wuxuu muujinayey ma jirta asaga laftigiisa qiran lahaa hadduu qarin lahaa hadduu qarin karee oo uu xaqiiqatan la dhihi karaa wuu tilmaamayey ama wuu qiranayey waa tahay ansiyo colonel cabdulqaadir cornelis aad la socoto ee dagaalka hadda ka socda soomaaliya waa kii soo bilowday muddo fog mareykanka uu majaraha u hayay hadba maraaxil soo marayey xataa madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud ma uusan qarin qorshahan waxaa inoo soo dhiibay mareykanka ayuu yidhi su-aasha waxay tahay marka qabiil soomaaliyeed ama qabiilo soomaaliyeed dan ma ugu jirtaa inay u dhintaan oo ay u dagaalamaan siyaasad iyo ajende ay qolo kale leedahay oo weliba qaarad fog ee laga soo hagayo waa maya waaye maya su-aashaas maya haddaan si fudud uga jawaabo maya waaye qabaa'ilka waa dad shacaba oo danley ah oo maxaan ku idhahdaye masaakiina xoolo dhaqataa oo ganacsataa oo waxba qaab dagaal u diyaarsanayn ciidan u diyaarsanayn taakuleen u diyaarsanayn wax dana ugu jirto ila haddii hadda qabiil kale soo weeraro oo hadda degaankooda kusoo xadgudba inay iska difaacaan waa isku tawar way iska celin karaan laba qabiilna ma kala adkay way kala ilro yihiin laakiin inay yidhaahdaan waxaan la diriraynaa urur qabiil waxay u eg tahay dad asmaysan oo hadda ka hor ilaahay agtiisa ama ummado kale dembi ka galay oo wixii laga goynayo oo la ciqaabaya inay yihiin bay u eg tahay waxayna noqonaysaa inay baaba-aan waxaan arki jiray qabaa'illo yaryar oo soomaalida ka hadhay oo la yidhaahdo sayidkii bay la dagaalameen oo way banaan jireen oo ayaga hogaami jiray dhulkan oo la baabi'iyey waayo hadda matalan markii ay dagaalkan qabiilku galo maanta hadduu boqol qoys boqol qof ka dhinto de qoys unbuu ka dhimanayaa qoys walbana wuu ooyayaa wuu gablamayaa dadkii waa la tirinaya laakiin ururkan maanta haddii ay kun dhimato adduunka oo dhan bay ka socdaan wax tabaya iyo wax oynaya iyo wax u dhufinaya iyo midna ma jiraan marka waxay u egtahay qabiilkaasi inuu gablami doono la dhihi doono qabiil reebel dhaa waa la diray qoladaasoo meeshaas ku baabeen la dhihi doono waxbaarin waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurayno dagaaladii waaweynaa ee ka dhacay gobolka hiiraan maalin ka hor kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan boqol toban iyo toddoba askari oo ka mid ah dowladda federaalka ah gaadiidna looga soo furtay markana aan siiyo qaar kale oo ka mid ah dhegaystayaasha iyo aaraadooda mowduuca bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wabacd ikhwaani salaaman calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa kelimad gaaban oo aragtidayda ah wixii ka dhacay dagaaladii u dambeeyey oo gaaladii isbahaysatada lagu soo xasmiyey waxaan ugu horeynayaa horta waxaan walaalaha warbaahinta alfurqaan iyo inta hoos timaado dadka muslimiinta u khidmaynaysa allah idin barakeeyo jazaahum allahu khayran jazaa wa axsan allahu ilaykum xasminta lasoo xasmiyey kuwaa hadda meesha gaaladii iyo murtadiintii oo la laayo maydkoodii iyo la dul taagayo oo laga qanimaystay waxay wateen warbaahintuna waa qanimaysatay wax alla wixii warbaahin baadil gaal madow iyo caddaan ay lahaayeen way ka adkaadeen ilaahay baa ku mahadsan arrintooduna waxay gaartay meel aan markii hore joogin waana xaqa waxa lagu yaqaano haddii dhambil xaq asaas dhagax loogu dhufto way meel walbay ka iftiintaa walaalayaal barakooba xaqii baa afka la rabaa in la qabto oo baadil iyo beena loogu bedelo maya ilaahay baa diiday uma adinkaa ku dagaalamay arrintuna hadda meel wanaagsan bay maraysaa meel walbaa mutawafir weeye hadda warbaahintii ilaahay ha idin barakeeyo intaad toosantihiin ilaahay wuu idin gargaaraya waxaan kale oo bogaadin mahad meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhammaantaba aan lahayn baan ilaahay u dirayaa ilaahay ow adaa mahadano kuu sugnaatay laayay isbahaysatadii kusoo duushay kitaabkaaga ilaahay ilaahu kitaabkaaga kuu kusoo duulay adaa laayay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa mujaahidiintu xabadday ridayeen oo gaabnayd meel ma gaarayna ilaahu adaa gaarsiiyey meeshay gaartay mahadano naqday kuu sugnaatay summa asbaabta kuwa la yimid oo tirada yaraa oo adiga kugu tiirsanaa ilaahayow rabbigayow intay kugu toosan yihiin quwee intay ku caabudayaan ilaahayow ayaga garabkoodaa tahay waanaad ahaan jirta waanaad ahaan doontaa ilaahayow rabbigayow ayagu tabar iyo awooday leeyihiin maa adaa laayay ayaguna asbaabtay la yimaadeen ilaah u gargaar ilaah intay toosan yihiin u gargaar ilaah gamadahooda sug ilaahayow rabbigow kitaabkaaga u heli taana intaasaan uga baxayaa afhayeenka waa sheekh cali maxamuud cali dheere waxaan leeyahay jazaahu allahu khayran wabaaraka allaahu fiihi wuxuu hadlaya horta wakti aad loo sugayey waxaa yaab noqotay gaaladii dishay wadaadka kan maalmo ka hor wiig ka hor bay dileen wuxuu ku noqday dilkii laantii la laayo ayaga la laayo xoolihii laga qanamaystay tanaa uga daran innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaa been looma dhinto ilaa xishood la-aan looma dhinto rasuulku calayhi salaam wuxuuna soo gaarsiiyey fa in lam tastacii fasir camaa shit haddaadan xishoonin waxaa rabta samee waa da'biga qofku markuu gaaloobo asal gaal uu yahay ama gaala raac uu noqdo murtad yahay waa tabtaan weeye inuusan xishoon sheekh cali dheere wuxuu ku soo aaday kelim hadalkiisu wakti aad u qurux badan oo xiise leh wuxuu sheegaya waxaaba ka xiise badan wuu noolio waa kan hadlay annaga farxad bay noo tahay iyo dadka islaamka oo garab oo islaamka garab taagan wuxuu la hadlay wadaadku waladii tawalla amrahu gurguurte waxaa jira bahalka ayaxa ah dhirta wuu cuna caleenta ma dhergo waa adinka arkay meeshu ku dego inuu farobadni ma aanu faro hal xaba hadduu ku dego geed caleen badan daqiiqad buu ka saaraya sababta waxa weeyaa la yidhi wuu cunayaa gadaalna wuu ka sii wadaa waa tuubo calool ma leh ayaxu gurguurta waa tuubo waa xabad weyn oo ayaxa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waa nimaan xishoonay waa nimaan dhergay waa nimaan waa ninka iimaankii baa inta alla ka qaaday gaalnimada ka sokow dadka gaaladaa waxunbay ku ekaadaan maya asaga waa tuubo waa xabad ayaxa oo weyn waanan qaban doonaa buu yidhi maalin ay ahaataba weliba waan rajeynaya anigu inay la qaban doono goor aan fogeyn sababtoo ah ma haysto wax himaayeeya meel cidlaahu fadhiya xinkaaru ku dhacday oo doqona wey wax alla wixii murtad soo maray carada kan ugu doqonsan wey ugu imaalla waa tuubo caloolba male kuwa kale mandhiciriya waxbay lahaayeen جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بعد سلام مقالة مقدشو aad baan ugu farxsanahay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan gaar ahaan howlgalladii u dambeeyey ee dagaalada ama deegaanada iyo sooman iyo beerayabaal waana guul aad u weyn oo ay gaareen muslimiinta intaa ka sokow waxaan aad ugu faraxnay dhammaan muslimiinta meel walba aan ku sugannahay hadalka ka soo yeeray afhayeenka guud ee xarakada al-shabaab mujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ay gaalada iyo gaalraacyadu isla dhexmarayeen in uu ku shahiiday dagaaladii u dambeeyey waana mid dhabarjab ku ah soo duulayaasha iyo saaxiibadood aad baan ugu faraxsannahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waan ku faraxsannaana walaalayaal boqolkiiba boqol guushiina allahu akbar allahu akbar ilaahay idin siyaadiya walxamdu lilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan muslimiinta iyo dadka mujaahidiinta jihaadka ku jiraan salaamaya marka hore marka labaad magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxamed sheekh intaas ka bacdi markaan ka hadlo hadda dagaalka ugu dambeeyey ee ka dhacay meesha la yidhaahdo iyo sooman haddee xaaladeeda waa kulay wax la filayo weeye waa qiyaasayna ama waa sugayna waxaasu meesha inay ka dhici doonaan ama wax lamid ah marka dowladdii nimanka sheeganaya waddanka ay joogaan iyo macalgaaladii ayaaba waxay tabar ka raadiyeen oo awood ay bidayaan oo ay rabaan hadda dalka inay maaragtay u dagaalamaan oo ay waxqabtaan niman reer baadiya oo xoolo dhaqata oo ari ilaashada oo ayagaba toodu haysato dadkaasaa dabka la geliyey dadkaasaa layidhi dagaalama dadkaasaa waxaa macusleeya laydin yidhaa nimankan adinkaa maaragtay gacan baa laydin siinaya la dagaalama sidaasaa horta dadka lagu dagaalgeliyay ayaguna dad maskaxdooda iyo caqligooda ku filanya ma aysan ahayn sidaas awgeed dagaalka saasay ku galeen dhibaatooyin fara badan oo fara badan ayaa ka qabsaday sida aad la socotaan hadda waad aragtaan dhibaatooyinka ku qabsada jicibey ama ku qabsada meesha ilaahiya sooman ama meelo kaloo badan oo anagoo hadda aan la socono intay bilaabatay waxyaabaa ka dhacay annaga marka haddaan reer muqdisho nahay ama aana dadka muslimiinta waddankan ku nool annagu nolosha iyo waxa aan ku tiirsannahay oo xataa magaaladan muqdisho hadda wax lagu degan yahayo waa mujaahidiinta waa xarakatu shabaab lmujaahidiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan bahda warbaahinta idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhegeystayaasheeda dee aan isku day aragtideyda inaan ka dhiibto dagaaladii ka dhacay sooman iyo beerayabaal si isku mar ah si wanaagsan oo maasha allah ay argagax cadowga gelisay muslimiintana qalbigooda shaafisay dee mar walba waxay cadowga naxtin u ah muslimiintana farxad bay u yihiin soo maaha waxaana waaye waa kuwa maanta ayagii meesha ka argagaxsane ee is ayaga is eedeynaya horta waxaaba wanaagsan marka hore inay isweydiiyaan markay leeyihin say macquul ku tahay inay mujaahidiintu ay soo dhiiradaan ay meeshaas soo galaan waxaa wanaagsaneed inay isweydiiyaan siday niman yaroo adinkoo intaa la ego quwadaha adduunka ee caalamka ee gaalada kufriga ku midooba aydan garab taagan yihiin say inkaga adkaadeen waa caqiida xumadooda soo maaha waa inaysan xaq u taagneen bay daliil u tahay soo maha sideedana waxaa waaye tiro badni iyo badnaano awood ma keento ee ilaahay adigana ku abuuray kan xaqa u dagaalamayana abuuray baa labadiina idinkala saaraya maxkamadda ilaahayna waa cadaalad marka cadaaladda ilaahay bay ay daliil u tahay ilaabaa horta mahad iskale annagu wax awooda oon sheego karna maba lahanba soo maaha loogamanaba baranba mujaahidiintu inay weligoodba ay sheegtaan mar walba hadalkooda waxay kasoo hormariyaan ilaahbaa mahaddaa iskale alxamdulilah ilaahbaa ku mahadsan oo cadowgii nooga hiliyey waana taqwada iyo iimaanka saaxda inaa mar walba guushaad gaartana aad ilaahay u mahad celiso dhibaatada ku soo gaartana aad ilaahay u noqotod ilaahay u tooba keento ood fahanto inuu qalad adiga kaa dhacay uu yahay horta ilaah baa iskale mahadaa laakiin wax walboo dhacaya waxay u baahan yihiin sabab asbaab lasoo dhex mariya bay u baahan yihiin asbaabtii lasoo dhex marinina waxay noqotay mujaahidiinta gacmahooda ay ku halaagsameen cadowga iyo dhiigooda ilaahbaa horta mahadaa iskale ilaaba mahad iskale in badan kadibna mujaahidiintii meeshaa gashay ee ku taqadumay alasayda hore ku jarmaaday xilliga iyagoo qayiilaada iyo dadka inay dhibaan iyo ay ku mashquulsanaayeen iyo inay towxiidka dumiyaan in ayagiiba laga dul degay waana sida saxda ninka raggaa lagu yaqaano qofku ma hadle ficil buu sameeyaa ayagu hadal bay meelaha la taagtaagan yihiin laakiin muslimiinta wuxuudu waa ficil ficilkii uun weeyaan midkaas ilaahbaa mahada iskale waxaana lagu sii wadan leeyaha lasii laba jibaariyaan marna laga daalin midda kale shiiqa kelimadiisa waan soo dhaweynayaa runtii waxay u tahay daawo qalbiga mu'miniinta oo sugayay guusha muslimiinta ku faraxsan jabkoodana ka naxaya ilaahayba horta wax dhib la dhigahayna sooma gaarsiiyo namana soo gaarin hadda ka bacdina ma filayno insha allah hadalka shiiqana wuxuu kusoo beegmayaa horta waqti munaasab ah oo gaalada ay ku faanayeen xataa kuwa waaweyn ay sheegayaan waa dilnayo meydkiisa baa la arkayo isbitaal baa la geeyayo meeshaabaa laga dhacayo asigu wuu maqlaya waxaa la sheegaya uu daawanay kama dhig la-ayn dee kula noqon inuusan ogeyn soo maaha shiiqiyo soo hadlay hadalkiisii meesha lasoo geliyey unbay beenta ku ekaataba shib saaka wax hadli karo juuq dhihi kara lama arko taasina fadeexad fadeexadda awalba ku dhici jirta haddana ku dhacda soo maha marka ilaahbaa mahadda iskale shiiqan allaa noo xifdiyo meelaha badan ee uu taabtay ee aadka xasaasiga u ah intii maqashana waxaan rajeynayaa inay wax ka faa'iidi doonto oy wax ka kororso doonaan intii aan maqlina insha allah way gaari doontaa marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan walaalaha ka howlgala idaacadda islaamiga alfurqaan aad iyo aad ayaan idin salaamayaa salaam kadib haddiyaan aragtideeda ka dhiibto ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jebiyey cadowgan runtii waxaa loo dhigay cashar lama iloabaan ah ilaahay subxaanahu watacaala uu baabi'iyey oo jebiyey ayaan u mahad celinaynaa mujaahidiintana aad ayaan ugu mahad celinaynaa siday casharka ugu dhigeen cadowgan horarka ah isbahaystay mujaahidiintana runtii ilaahay subxaanahu watacaala u gargaaro xasan oo ku sugan magaalada muqdisho aad ayaan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda raadiyo alfurqaan aad baa salaamaya fikirka gaaw haddaan ka dhiibto dagaalkii ka dhacay ma arkaysaa maasha allah aad baanu soo dhaweynaynaa waxaa marka nimankan markii hore waxay soo dhigay wax barbaro wax ay jirin oo been ah oo ma arkaysa facebook iyo meeriyadaha waxay ka buuxiyeen waxba aan jirin laakiin xaqiiqada shalabay baxday ta koo labaad markii hore boolxoofto baa jirtay hadda laakiin waxaa bilaabatay inay is-eedeeyaan Ee, waxaa ma wedayo ee, wasiir badan ar- hadlayaan arkayay Ee, dadkii kaleete waxaas macnaha wixii dowladda wixii baa iska daysa ilaahay ma hadis insha allah waxa weeyaan ee, laakiin ragga halkaa ku baaba ayaa halkaa ku dhimanaya waxaan oran lahaa ee, nin walba waxaad ku dhimanaysay waxaa lagu ee, aad ku- ee, wax aad ku dilaysa Ee, dowladda iyo macawiisleyda waxa weeyaan waxay ku dhimanaya maanta waxa weeyaan wax aad jirin weeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ogaadanayaa howlgalladii dhacay ee howlgalkii shalay iyo wixii kasii horeeyay oo lagu saraysiinaya sharciga islaamka waan guuleysanaynaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله إن شاء الله أنا إلهي سبحانه وتعالى ayaa mar walba idin barinaynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala gaado- gaalada guulaha idinka siiyo murtadiinta waxaan leeyahay murtadiina jabkiina waad aragtaan Ee, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad la dagaalamaysaan Ee, namiyahow toobad keena waxaa weeyaan een, markaan aragtidayda aan ka dhiibto ama fikradday aan ka dhiibto hadday wax fahmayaan ay tafakur leeyihiin ay xisaabtamayaan ay mujaahidiinta ay u banneeyaan yacni dhulkaas u banneeyaan oo sharci islaamka hadda beryahan waxaa weeye xamalaad weyn oo ku socda iqaatha xamalaadkii aawi oo gargaarkii oo ummadda masaakiinta ah oo raashin qaybintii ka socda naxariistaas intaas loo sameynayo ma fahmayaan miyaa iyaga waa hagaag waxaanu soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka maxamuud ugaas eh, waxaad aad ula socotaa xaaladda dalka iyo siyaasadda hadda halkee buu marayaa een, ololihii eh, xasan sheekh uu ku dhawaaqayay ee dagaalka horta wuxuu marayaa meel uu maaragtay jilbaha dhulka loogu dhuftay oo uu fashilmay xaqiiqatan muddo yar kadib markii uu bilowday wuu saqiiray baa la oran karaa mashruucaasi wuu dhicisoobay baa la oran karaa shartoodii iyo wixii maaragtay la qumanaaday ama ay istuseen ama gaalada ugu been hawistay baa fashilmay oo beenoobay een, ilaa hadda inta maaragtay muuqata ama een, aan ognahay ayagu si guud way fashilmeen xilli aan dhoweyn bay fashilmeen labada kun iyo lixdii bay fashilmeen xilligii mujtamacii koonfurta soomaaliya deganaa uu fahmay inuu dulligii iyo maaragtay dhibaatooyinkii uu la noolaa uu iska dulqaado bay fashilmeen sababtoo ah ayaga guushoodu waxay ahayd fawdadii iyo waaqicii foosha xumaa ee xilligaas jiray weeyaan ayaga guushoodu weeyaan waxa maaragtay ka hirgelaya oo ka dhalanaya meeshii ay qabsadaan iyo tuuladii ay maaragtay gaaraan iyo gobolkii ay u madax bannaanaadaan sidaa darteed si guud horta waa horay fashilmeen oo xilligaas mujtamaca soomaalidu iska dulqaaday een maaragtay mooryaanimadoodii iyo dulligoodii xilligaasay fashilmeen laakiin rafashadii ugu dambeysay iyo firigfirigtii ugu dambeysay bay baryahan ee maaragtay een ay isku dayayeen laakiin sidii qamaan bulxanba uu sheegayba firigfirigtaasu mididii lagu gowrici lahaa een miday lugta kula soo baxaan een bay maaragtay yay yay noqon doontaa insha allahu tacaala noqotayna een ilaa hadda inta maaragtay lasoo dhaafay ee mashruucaasi uu soo jiray waxa keliya iyo isku halaynta keliya ee ay qabeen oo markii horeba maaragtay waxa yarta ay kalsoonida gelinaysayba waxay ahayd amaad mujtamaca soomaaliyeed ka dhaadhicisaan inuu xaabo idiin noqmo oo adinku fashilante oo ciidankiinni waxba tari waah oo kumanaankii aad soo tababarayseen shan iyo tobanka sano waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay oo labaatan iyo soddonkii kun ee amisom xeryahoodii bay ku aruureen oo diyaaradihii maraykan diqsi bay noqdeen rajada maaragtay ay qabeen oo keliyaha sidaa darteed waxay noqotay qabaa'il soomaaliyeed oo geeljira ah oo meel iska deggan oo beerahooda iska falanaya amay idiin noqdaan cidda maaragtay wixii aad aad kari weydeen idiin karta arrintaana maaragtay way ku fashilmeen maadaama qabiilka soomaaliyeed iyo mujtamacii dhulalkaas deganaa ama waddanka guud ahaanba deganaa uusan maaragtay haysanin wax sabab ah oo uu maaragtay barnaamijkaas een maaragtay askar een ugu noqdo kooxdii yarayd oo mooryaan tahayd ee awalba qowleysatada ahayd ee barnaamijkaas ayadu quutulyoomka ka raadsatayna een hadda ayaga kuwa ku qadar ah een ayay ahaayeen markii horeba marka een mashruucaasi een maxaan ku yidhaahdaa kaarkii ugu dambeeyey buu runtii een yuu xoqday oo arrinta qabiilka iyo kicinta qabiiladaas iyo munaafaqadaas iyo abu- abaabulka reere iska degan oo iska nabdoono waxay ahayd kaarkii ugu dambeysay ee maaragtay maamulkaas iyo dowladahaas dabadhilifkaha iyo maraykan iyo reer galbeed ay haysteen way xoqdeen kaarkaas ilaa haddana waxaa la yidhi fadlan lacagta kugu jirta waa eber mid kale ku shubo wo- ilaa hadda maaragtay yuu yaa u soo qormaysa oo loo sheegaya kaar kale ma haystaan wixii maaragtay opshina ah oo ay haysteen way soo isticmaaleen insha allahu tacaala masiirkii waxaa sugaya xamid karsaay iyo ashraf khani iyo dabadhilifyadoodii ay la kulmeen waxaa sugaya diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska iyo amisomta inay kasoo daataan waa tahay ugu dambeyntii aan siiyo colonel cabdulqaadir axmed nuur colonele ummadda soomaaliyeed way saldhigan la-dahay muddo aada u fog hadba weji cusub nidaam cusub mar shuuciyad mar dimuqraadiyad mar federaal kuwaasoo dhammaantood hal jiho uun ka imanaya marka xal soomaalida ma ugu jiraa nidaam ay shisheeye wataan su-aashaas su-aal muhiima waaye waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysto miidiyahana dadkay dhegeysanaya iyaga laftooda ka faa'iideystaan waa mayo su-aashu wax u dhisay ajnabi ama ay dhiilseen gaalo soomaali wax sana uguma jirto waayo waxaa tusaale kugu filan soomaaliya shanta soomaaliya la yidhaha jabuuti laga soo bilaabo soomaali galbeed midaan koonfurta gobolkan waqooyiga kenya ay dhahaan oo ay xoogga kenya ku haysato soomaalida iyo waqooyi iyo koonfurta soomaaliya shantaas ayaga oo mida oo aan cidna ku jirin dadkana boqol kiiba boqol waa muslim la yidhaahdo waxaa qaybiyey gaalaa qaybisay ajnabi baa qaybiyey qayb kenya la siiyey qayb etoobiya la siiyey qayb jabuuti koonfurtis baa la siiyey qayb ingiriis baa qaatay waqooyi qayb talyaani baa qaatay midkii shalay sidaa sameeyey oo dhulkaaga shalay asagoo midab qaybiyey oo dadkaagu boqol kiiba boqol muslim yahay oo barwaaqo sooran yahay oo la dhihi jiray switzerlanda africa soomaaliya barwaaqo sooran bay ahayd xilliga ayadaa waxaa culimmadu sheegaan mar sacuudiga abaara ka dhacday culimada soomaaliya inay fadwatay in sacuudiga loo gurmado oo sekada keliya la siiyey ay ku filaatay wadankii noocaas ahaa ayaa waxaa la geeyey heerkan maanta uu marayo inta la qaybiyo shanta loo qaybiyo intii soo hartayna ah xuduudo loo sameeyo xariiq loo sameeyo in ayagii cadow laiskaga dhigo oo laisku hubeeyo laisku laayo oo maanta qabiil qabiil ugudbi kara iyo qoys qoys udaaqi kara ayna jirin bay marhayaan ninkii noocaasa maanta marka wax wanaaga iyo wax axsaana oo ku samaynaya ma jiro inaysan ahayna waxaa kutusaysaa dawladda keliya oo soomaaliya oo maanta la dhihi karo diinbay ay ku shaqaynaya soomaaliyay ama wax ka qabatay ama daacad u ahayd dawladda militariga hogaaminaya kacaanka ee kun sagaal boqol lixdan sagaalkii ahayd dawladda shanta soomaaliya inay soo celiso isku dayday etoobiya la dagaalantay kenya maaragtay inay taba wax ka qabatay rabtay soomaali weyn isku raalisay warshado samaysay ciidan dhirtay bay ahayd dawladda ayadan maraykan baa burburiyey robert ogli buu ahaa ninkii ku faana aidid markay isku dhaceen africa kontan la dagaalamhaya dawladdaas anaa burburiyii soomaaliya wax dana oo laga leeyahay iyo wax doonaya inay dawlad ka dhisanto inna ma jirto waxay rabaan dalkan in saa iska ahaado in maaragtay jamhuuriyado yaryar oo masaakiin oo midba meel u hoos tagto isbood geyso oo ayagu ay maamulaan oo ciidamadooda iska dul saarmaadaan oo dalkan dadaalkiisa iyo macdantiisa iyo khayrkiisa ay iska gurtaan un dalku noqdo wax dawlad ah soomaaliya laga dhisana midna ma jiro soomaaliya marka dani waxay ugu jirtaa waxay soomaalidu tiraahdaa doqoni qufacday meel laga raacayna ma ogo war dalkan lixdan sano inuu dawlad sheegto dhibna ka bixi waayo dagaal iyo burburna ka bixi waayo maxaa sabab u ah in dib raadka loo qaado waxaan maqlay markii soomaaliya xornimada ay qaatay kun sagaal boqol iyo lixdankii baarlamaankii markaa la sameeyey inuu fadhiistay laba nin mise hal nin maaqan waxay ahaayeen ba waxay yidhaheen ba la shareecada islaamka aan qaadan intii kalena waxay qaateen baa la talyaaniga mabdihiis oo buuggan layidhaha coach binaal oo talyaanigu qoray bay qaateen anigu waxaan is leeyahay dhibaatada ka soo bilaabatay meeshaas waagaas wixii la qaatay baan ka yaana hayso waxaasaan ka bogsoon lanahay waxaasaan la bognaa waxaa marka u baahannahay inaan bogsano badbaada u baahannahay dhakhtarku markuu cudurka ogaado ayuu daawada qoraa war cudurkan hayo ilaahigiina abuuray baan ku caasinay dastuurkiina loo soo dejiyey baan ka tagnay diinta nadii baan ka tagnay wax dal shisheeye soo qoray oo gaal cabsan uu qoray waan sharci ka dhiganay ayagii baa dadkii lagu xukumaya lagu laynaya ayagii baa la isku ciqaabhaya war inaad soo noqotaan soomaali weyn haddaad rabtaan inay isu imaado oon badbaadno oon bogsano oon barwaaqo gaarno kitaabka ilaahay subxaana wa aan qaadano waayo qofkii ilaahay qofkii ku abuuray wuxuu kusoo dejiyey wax ka khayr badan ma jiro anigu marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy waxtasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu kitaabkaasaan isugu imaano aan qaadano badbaadadeena isagu ku jiraa asagaan ku bogsanaynaa asagaan barwaaqa ku gaaraynaa maraykan iyo naato iyo adduunku waxa uu wado afghanistan ku arka afartan sanay dagaalamayeen diyaaradaa la geeyey qalabbaa la geeyey markii dambe alaabta in looga tago laga cararay gaar anigu intaasaan uga baxay oo bilaa tawfiiq.
waa tahay dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaarada jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay weeraradii waaweynaa ee ka dhacay iyo sooman iyo beeryabaal oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa nagala qayb galay aqoon-yahan maxamuud ugaas iyo kolonel cabdulqaadir axmed nuur dhegaystayaal badan ayaa aaraadooda kasoo dhiibtay tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها